magaalada janaale waxaa gacan kuhaynteeda la wareegay ciidamada dowladii kuwa amisom oo isgarabsanaya la wareegista janaale ay la wareegeen ciidamada ayaa waxa ay timid kadib markii maalmihii lasoo dhaafay labada dhinac ay ku dagaalamayeen duleedka magaalada janaale iyo deegaana hoostaga saaka ayaa iska hormaadyo goosgoosa kadib waxaa magaalada maamulkeeda la wareegay ciidamada dowladii iyo kuwa amisom dadka shacabka ayaa cabsi xoogan ka muujinaya waxa ka dhici kara janaale maadaama maalmihii lasoo dhaafay ay ka taagneed cabsi dagaal gudoomiyaha janaale ee maamulka koonfur galbeed cabdiraxmaan yuusuf ayaa inooga warbixiyey magaalada qaabka ay ciidamada dowladda la wareegeen hadda aan kula hadlahay waxaan kusuganahay degmada janaale ayaan kusuganahay janaale waxaa la wareegay ciidamada dowladda soomaaliya iyo ciidamada dowladda koonfur galbeed iyo ciidamada amisom oo isgarabsanaya dagaalaan kula wareegnay muddo waxaa uu ka socday afar maalmood oo dagaal ka socday meesha duqeymaha ka socdeen saaka wareegseenba saakay afaafkii hore saakay afaafkii hore janaale suu la yiraahdo doodis ayaa iskoorimaad yar ka dhacay kadibna insha allah waa ku guuleysanay ilaah nu garab yeelay degmada janaal hadda anagaa gacanta ku hayna wallaahi ilaa hadda khasaare khasaare gaar na gaarin ma jiraan ciidamadiisaan ugu soo wada baxnay deegaanka buufo waxaan ku galnay janaal ayaan ku galnay nimankii waa waa naga carareenba macnaha iskoorimaad macnaha markii wax yar uu dhacay xabad yar yar soo tuureen kadibna markay xooggeeni arkeen waa naga carareen kowdii bishii sagaalaad labada kun iyo shan iyo tobanka ayaa ciidamo ka tirsan al-shabaab waxa ay weerar ku qaadeen saldhig ciidanka yugandha ay ku lahaayeen deegaanka janaale waxayna al-shabaab sheegeen in saldhigaasi ay ku dileen konton askari oo ka tirsan ciidamada yugandha al-shabaab weerarkaasi waxaay ku sheegeen inay ugu aargudayeen sanad kadib hogaamiyahoodii maxamed cabdi godone oo lagu dilay gobolka shabeellada hoose